bismillahi raxmaan raxiim iyo habeen wanaagsan kusoo dhawaada qodobada uga doorka run warka habeenimo raadiyo hadaadoo qodobada warkan cawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo maanta shir guddoomiyey shirka looga hadlayaa ammaanka iyo cadaaladda lagu qabtay caasimadda muqdisho faahfaahin roda ka soo baxaysa wiil bajaajaha oo lagu dilay magaalada caasimadda muqdisho madaxweynaha maamulka hirshabelle oo la kulmay faransiiso madheera xeelalaynta ciidamada qalabka sida dowladda federaalka oo amar ku soo rogto hobka lagu dhex wato magaalada caasimadda muqdisho dowladda kenya oo qorshaynaysa ay inxiraan xerada dhadhaab kadib weerarkii hoteelka dhehisatay ururka al-shabaab ay ku qaadeen wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya oo la kulma safiirka shiinaha ee soomaaliya akhbaarka caalamka warka habeenooca aad ku dhegaysan doontaan waxaa ugu waaweyn dowladda iiraan oo soo bandhigtay gantaal cusub oo nooca riddada dheera intaasi waxaanu qodobada ugu door korran warka habeenooda raadiya xataadoo goore u diyaargarooba warkaas oo intaasi ka faahfaahsana
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan ay hawada an kalena saaxiibayaal waa habeenimo axada isniin isu gulayso taariikhdu ay ku beegan tahay saddexda bisha labaad sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa dhegaystaan qodobada ugu door korona warka habeenimo raadiyo hadaado warkiina toobeen waxaa soo saaray sharmaako suley xasan axmed maxamed ayaa caawa idin warraabi doona kusoo dhawaada warka habeenimo intaas ka faahfaahsana madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo ayaa maanta shir guddoomiyey shir looga hadlaya ammaanka iyo cadaaladda kaasoo lagu qabtay magaalada caasimadda muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed aadan karaba madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta gudoominayey shir toddobaadlaha ah ee tubta amniga iyo cadaaladda looga hadlayay dardargelinta howlaha iyo halbeegyada hay-adaha iyo wasaaradaha ku mideysan tubta ee la xiriira sugidda amniga iyo horumarinta cadaaladda dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre wasiiro taliyaasha ciidanka qalabka sida iyo hay-adaha amniga gobolka ayaa ka qayb galay kulankan madaxweyne farmaajo ayaa u sheegay dhammaan hay-adaha wasaaradaha halbeegyada halbeegyada ku leh tubta in lagula xisaabtamayo fulinta halbeegyadii ay kula heshiiyeen ra-iisul wasaare khayre in ay ku dhammaystiraan sanadkan labada kun tobaniyo sagaalka tubta amniga iyo cadaaladda oo ka mid ah afarta tubood ee qaranka ee lagu saleeyey barnaamijka xukuumadda ayaa halbeegyadii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dhammaystirka qorshaha kala guurka ee ciidanka qaranka ay kula wareegayaan dhammaystirta qorshaha kala guurka ee ciidamada qaranku ay kula wareegayaan amniga dalka iyo hogaajinta hanaanka cadaaladda madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulahi halkaa warkaas aad ka dhegaysanaysaan waraadiyo xadaado f m taha siddeetan iyo sideed dhibaashan magaartisa madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdiwaare ayaa kulan gaar ah maanta wuxuu la qaatay wakiilka midooda afrika ee amisom labada mas-uul ayaa waxay ka wada hadleen fulinta qorshaha dhimista ciidamada amisom ee soomaaliya oo iyadoo labaatan sideeda bishan la qorshinayo in kun askari oo ka mid a ciidamada burundi ay ka baxaan gudaha dalka soomaaliya ugu horreyn madaxweynaha maamulka hirshabelle wuxuu kulan la qaatay wuxuuna walaac uu ka muujiyey kabixitaanka ciidamada midooda afrika ee amisom gaar ahaan deegaanada maamulka hirshabelle madaxweyne waare ayaa wuxuu shaacu ka qaaday in ciidamada midooda afrika ee amisom laga saaro deegaanada hirshabelle uu yahay mid xanuun badan ku haya maamulkaas islamarkaana uu sheegay in xilligaasi aan la gaarin sidoo kale wuxuu isna kulanka kadib la hadlay faransiisa madheera wakiilka midooda afrika ee soomaaliya wuxuuna sheegay inuu isagu aad uga xun yahay go-aanka laga saarayo ciidanka burundi balse wuxuu xusay intaasi ay tahay mid ku qeexan qorshaha kabixitaanka ciidamada midooda afrika ee amisom sanadkan ayaa waxaa la filayaa in qaar ka mid a ciidamada midooda afrika amisom ay ka baxaan gudaha dalka soomaaliya faahfaahinrada ayaa kasoo baxaysa wiil bajaajo ah oo maanta askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka ay ku dileen magaalada caasimadda muqdisho cafitax karaamo ayaa warbixinta warkaani soo koobaya askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa in maanta wiil dhallinyaro ah oo kaxeeya mootada loo yaqaano bajaajka uu ku dilay magaalada muqdisho dilka marxuunka ayaa waxa uu ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in darawalka ay qaybta sare ee jirkiisa looga dhuftay rasaasta sidaasna uu ku geeriyooday sababta ka dambaysay dilka ayaa waxaa lagu sheegay in askariga iyo wiilka bajaajlaha ah ay ku murmeen lacagta lagu raaco mootada bajaajka muqdisho ayaa inta badan waxaa ka dhaca dilalka loo geysto dhallinyarada kaxeeya mootada loo yaqaano bajaajka maahan markii ugu horreysay ee muqdisho dilal nuucan oo kale ah ay ka dhacaan
warka habeenimo raadiyo xadaado ayaa dhegaysanaysaan f m ta sideetan iyo sideed dhibac shan makaartis ayaad nagala socotaan ciidamada ammaanka galmudug ayaa gudan laba ka sameeya howlgal lagu soo qabtay afar nin oo dhigtay isbara sharci darro ah inta u dhexaysa gudan laba iyo deegaanka maragur ee gobolka galgudud sida warkaan uu ku faahfaahinayo shirmaka maxamed maxamuud shirmaka sule ciidamada ammaanka galmudug gaar ahaana booliiska iyo nabadsigidda oo kaashanaya shacabka deegaanka godon labe ayaa gacanta ku soo dhigay afar nin oo isbaaro dhigtay inta u dhaxaysa deegaanada godon labe iyo mareergur raggan afarta ay soo qabteen ciidamada ammaanka ayaana lagu soo xiray xabsiga dhexe cadaado taliya ku-xigeenka saldhigga booliiska degmada cadaado cumar macalin cali oo shir jaraa'id ku qabtay saldhigga cadaado ayaa ka warbixiyey howlgalka ciidamadu ku soo qabteen raggaani shirka jaraad wuxuu ku saabsan yahay maantay saacadii lasoo dhaafay ciidamada amnigu howlgallo ay suubiyeen waxay ku soo qabqabteen dad jidgooyooyin laamiga dhigtay waana la soo qabtay cadaaladana la horgeedi doonaa dadkii shacabka ahaa oo ay waxyeelada u geysteenna waa joogaan ayagana sharcigaa la geeni doonaya haddii ilaahay idmo howlahaas amniga iyo dhammaantoodna way sii socon doonaan wayna ciidamaduna way u taagan yihiin dhammaantood laamaha amniga waxaan kaloo rabaa
waa garta taliye howlgallada aad samayseen xaggee laga sameeyey waxaa laga sameeyey cadaado iyo maroorgur inta u dhaxaysa laamaha amniga oo dhanaa ka qayb qaatay ciidanka booliiska iyo daraawiishta waxaana lagu soo qaqabtay rag badan oo xalay jidgooyo dhigtay laba meelood dhammaantoodna waxay ku xiran yihiin saldhigga booliiska
waa garta marka maxay dhibaato geysteen dadka isbaarada dhigtay wax dad dariiqa marayo safaraha waxyeelle u geysteenoo dhaawacyo fudfududa gaaray iyo gaadiidku ayagana muraada iyo wax ka jajabeen kulley qof safara dhibaato ugu filan intaasu laakiin waxaa uun shardiya in qofka nuucaasa ummadda laga qabto iyo dariiqa laamaha hay-adaha cadaaladana la horgeeyo hadaa la idmo maalmihii dambe ciidamada ammaanka galmudug gaar ahaana kuwooda ku sugan cadaado ayaa waday howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee deegaanka aad iyo aad imaasan yahay sharmaka sule warbixinta warkaas noo soo koobiya halka warkaas aad ka dhagaysanaysaan waraadii xadaado heerlaanta ciidamada qalabka sidee ee soomaaliya gaashaanla sare cabdulaahi buula makame oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu degnaan culus u diray saraakiisha ciidamada dowladda ee hubka sharci darrada ku dhexaysa guryaha ku yaala magaalada caasimadaha muqdisho wuxuu sheegay xeelyaha in tallaabo laga qaadi doono ciddii lagu helo iyagoo hub sharci darro ah ku dhexaysta xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho wuxuuna sheegay in dhowaan la bilaabo doono ama uu bilaabo doono howlgal ka dhalan dadka hubka ku dhex wata xaafadaha magaalada caasimadaha muqdisho radaa ugu haysta guryahooda hubka noocyadiisa kala duwan oo ka badan difaaca nafta hubkaasoo loo adeegsan karo ujeeddooyin guracan oo ka baxsan difaaca qarannimada iyo sugidda amniga dalka waxaa jira in kiisaska la hor keeno maxkamadda ciidamada qalabka sida intooda badan hubka lagu galo dembiyada ay yihiin hubka ciidamada qalabka sida oo leh shaabaddii ama astaantii ciidamada qalabka sida iyadoo si qarsoodi ah loogu iibiyo hubka ciidamada qalabka sida suuqyada sharci darrada ah ee cirtoogtayaasha wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale biile ayaa maanta kulan la qaata safiirka shiinaha ee soomaaliya waxaan ku faraxsan inaan ka wada hadalna wax ku oola oo ku saabsan dib ugeynta maaliyadeed iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya aan la yeeshay safiirka shiinaha u fadhiya magaalada muqdisho ayuu yidhi wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale biile ayaa wuxuu sheegay in dalka shiinaha uu yahay taageero muhiim ah iyo saaxiib xiriir tariiqa la leh soomaaliya dowladda shiinaha ayaa ka mid ah dalalka xiriirka fog la leh soomaaliya iyadoo dalka ka fulisa mashaariic waaweyn kuwaas oo ilaa hadda shacabka soomaaliyeed wax tar weyn u leh wareegto ka soo baxda xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlada hoose ee maamulka hirshabelle maxamed cali cadle ayaa maanta xilka wax looga qaaday gudoomiyaha degmada jawiil ee gobolka hiiraan iyadoo mid cusubna loo magacaabay gudoomiyaha cusub degmada jawiil ayaa waxaa lagu magacaabaa inuu noqdo cabdiqaadir cabdi cabdulaahi kaasoo bedel u noqonaya gudoomiyaha hore deegaankaasi wareegta ka soo baxda xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle laguma sheegin magaca gudoomiyaha hore ee degmada jawiil ee gobolka hiiraan oo maanta xilka qaysta lagu sameeyey dhammaan hay-adaha ammaanka iyo shacabka waxaa la farayaa inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub si u guto waajabaadkiisa shaqo warka habeenee raadiyo xadaado ayaa dhegaysanaysaan goor waxaad dhegeysan doontaan abaaradka caalamka imikase
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadada redio
markaan akhbaarka caalamka dowladda iiraan ayaa soo bandhigtay gantada casriga ah oo xirdadiisa uu gaarayo kun iyo saddex boqoloo kilomitir gantalka casriga ah ayaa dowladda iiraan waxay ku soo bandhigtay xuska sanagurada afartanaad markii la asaasay gacaanka islaamiga ah ee dalkaasi tehraanna waxay sheegtay inay sii bandhigayso barnaamijyada ay ku samaynayso hubka iyo gantallada xirdada dheer kuwaasoo jawaab kaga dhigayso cadaadiska xoogan ee ka haysta waddamada reer galbeedka taliyaha sare ciidanka gacaanka iiraan ayaa shaac ka qaaday in iiraan ay ku qasban tahay inay sii wada ballaarinta hubka casriga wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iiraan amir taami wuxuu dhankiisa uu sheegay in gantaalka lasoo bandhigay ay awood u leedahay isagoo badsar ah ku soconaya inuu mado ama uu gaaro kun iyo saddex boqol oo kilomitir madaxweynaha dalka mareykanka donald trump ayaa cunuqabateyn xoogan saaray dalka iiraan kadib markii isaga baxay heshiiskii xakameynta hubka nukliyeerka ee iiraan la galay sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka guud ahaan iyo gabahama dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabanayaa warka habeenimo si toos idinkaga iman raadiyaha cadaado warkana waxaa soo saaray jarmaa ku suulay cumar axmed ibraahim ayaa farsameynaya xano xasan ayaan la socodsiiyey cidda warka isaga asagoo maqray qorala sawirahooto waxay dib ugu heli karaan beeshka internetka aan ku leenahay www radio cadada com intaan warkan warka waxay dib u kulmi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu